barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal laanta af soomaaliga v o a ayaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagabani reerka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimca afar iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu maanta ku eegayno nolosha soomaalida beeralayda ah iyo habka wax soo saarka beeraha beertu kolkii horraysay ee midhihii baxday ee jollowday waa la goynayaa waa la kuusayaa sidaasay cadceeddii ugu dhacaysaayoo qallayl bisayla iskugu beddelayaan kadibna laga jarayaa madaxii kadib tumiddii ayaa ku xidhaysa toban qof ilaa labaatan qof ugu yaraan ayaa lagu tumayaa kolba qiyaasta haruubku yahay
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna ka maqnaan dooneen heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgelaysa dabaaldega maalinta qarannimada dalka faransiiska iyadoo si taxdar uu ku jira ay u marayaan kooxo ciidama ah iyo weliba diyaaradaha dagaalka maraykanka iyadoo si weyn loo muujinayo sanad guurada gudagalka ciidamada maraykanka ee dagaalkii koowaad ee xoreynta waddankaasi calamaanta maraykanka iyo faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ah ee shams ilses halkaas oo la qorsheeyey in ciidamada maraykanku ay dabaaldega ku horkacaan kumanaan ciidamo faransiisa in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo ciidamo boolisa ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aanu dhicin weerar argagixiso dabaaldegan ayaa imanaya hal sanno kadib markii nin weeraryahanii u gaadhi dardarsiiyey magaalada niis dad goobtaasi ku sugnaa halkaas oo ay ku dhinteen siddeetan iyo lix qof iyadoo oo weerarkaasina ay sheegatay kooxda isis
xaakim maxkamadeed oo maraykan ah ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka in ay garashada saliimka u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee loo ogol yahay in ay soo galaan maraykanka ee uu saameynayo xayraaddii safarka ee lixda dal ee muslimka ah xayraadda ayaa liiska qaraabada ka reebtay awowga iyo ayeyda iyo dad kale xaakimka maxkamadda honolulu ayaa dowladda ugu baaqay in ay ogolaato in qof uu dalban karo awowgii ama ayeydii iyo dadka ay xididka yihiin iyo sidoo kale dadka la dhashay aabihii iyo hooyadii
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a toddobaadkan waxaa barnaamijka magaalada boorama noogu soo diyaariyay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu maanta ku soo qaadan doonnaa habkii iyo nidaamkii ay beeralaydu wax u beeran jirtay ee dhaqan ahaan u ahaa soomaalida wakhtiyadii hore ilaa haddana ay sii isticmaalaan deegaanada qaarkood barnaamijkeenna waxaa maanta inoogu martiya aqoon-yahan ku takhasusay dhanka beeraha dhaqan ahaan iyo aqoon ahaanba oo magaciisa la yidhaahdo ibraahim xaaji maxamed suldaan ibraahim waxaa jiri jiray habdhaqan beeralaydu ay wax ku beeran jirtay oo dhaqan u ahaa caadana u ahaa wakhtiyadii hore ee beeralayda ay dadkeennu ay noqdeen bal ugu horrayn adoo faahfaahin ka bixinaya beeralaydu siday u bilaabi jirtay beeraha waa marka gugu uu bilaabmee waa hadal wanaagsan waxa weeye horta bilowgu wuxuu ku xidhan yahay malaasin oo waa xilli xilligii beerista xilligii shinnida xilliga ay timaado had iyo goor waxaa ka waa in la rogo carada carada kolka la rogo haddana la shineeyo shinnidaa iyo caradaa rogideedaba qalabka loo isticmaali jiray wuxuu ahaa qindi oo ka kooban dibi qindi macnaheedu waxa weeye isku dheelitiran waa laba neef oo kala adkaaday iskuna itaala way wada qodayaan waxay qindiis qabanaya ayay noqonayaan laba neef uun kala adkaan way adag tahay siday qindi u noqdaan laba neefoo aada u kala xoog badanna qindiis qabanaya may noqonayn markaa qindi baa loo laylii jiray oo si isku midaa laba dibi oo la layliyey oo madaxa isgeliyey oo soo kala adkaaday oo xaraash noqday ayaa la isticmaalayaa waxa weeye waana la isku guusayaa qalabka markaa labadaa dibi lagu xidhayaa maxaa la odhan jiray qalabka labadaa dibi lagu xidhayaa uu fara badan yahay haddaan soo koobo dee xagga horena harqoodkiibaa oo tunka laga saarayo yaa ugu horeeya ilaa iyo marashada carrada la gelinayo ee rogaysa iyo nugidaa gacanta lagu hayo qalabkaasi ilaa jiqirtii ilaa uu fara badan yahay laysku habeeyo oo layskugu xidhana wuu leeyahay qindigaasoo habkiisii maca qalabkiisii loo diyaariyey baa lagu bilaabaa rogidda iyo qodaalka shineeyeynta ee beerta sida badanna waxaa caado ahayd guus inka masel saddex afar qindi oo isle beerta ibraahin maanta lagu qodayo berrina beertii haashin ayaa lagu qodayey berri beertii hebel baa lagu qodayey sidaasaa iskaashi guus loo yaqaano loogu wada qodan jiray wax kolkaa la shineeyo
abuurka abuurka lagu rido abuurka hore kolkaa la rido waxaa ku xigaya biqilkii beertu kolkay biqilkii kor uga yar kacdo waxaa loo baahnaa baaqbaaq in mar kale haddana carradii la rogo oo la dhex mariyo dabadeetana sidaa wixii geed kale iyo harame ku dhex jira markaa markuu soo biqlo biqilkii ee uu baxo markaama dibidii yaa dib loogu baaqbaaqaya miya kaa la baaqbaaqo haddana roob dambadobo kolley harama goor kasta ilaa beerta la jarayo uu joogaya waxa weeyaan haddana dee intaa hadhayee kale baaqa dabadii haramaa loo baahan yahay in beertii gacanta wixii geed kale ah lagaga guro ee wiidhisaa haramaha harameyntaasaa lagu wadayey kolka midhuhu ee geedkii baaluqo caydigii ka baxo ee au bilaabo midhihii ka masel haruurkii markaa halka adoo ku jooga tusaale ahaan markaa beerta la haramaynayo iyada lafteeda maguus iyo si iskaashiya ayaa beer walba looga wada shaqayn jiray oo beeriba beerta ku xigta ayaa dadku marku wada guusi jiray miya
inta badan haramahana guus baa lagu samayn jiray dee ninkii horey u degdegee isagu gacantiisa ku kalsoonna wuu iska wadanayay laakiin intaa beeraleeyahee isxigtaa mar walba haramaha waa layskugu guusayey qodaalka waa layskugu guusayey goynta waa la guusayey waxaanku yidhi tumiddana waa la guusayey intaasoo goorba guus baa markaa beerta imika way baxday markay baxday ay si fiican u baxday ee midhihii ka soo baxay maxaa la samaynayay beertu kolkii horraysa ee midhihii baxday ee jollowday waa la goynayaa jallihii baa la goynayaa waa la kuusayaa waad garatay kolkii la kuusay sidaasay cadceeddii ugu dhacaysaayoo ay jallihii qallayl bisayla iskugu beddelayaan kadibna laga jarayaa madaxii bal cidda aan micnaha jollaha garanayn maxaad ugu sharixi lahayd jollaha waxaan ugu sharixi lahaa kolka midhuhu weli sii qoyan yihiin ayna qallayl buuxa oo lagu tumo aanay gaadhin weli waa jolle markaa jolluhu waxa weeye midhihii oo bisayl baxid yeeshay haa aan se engegin oo weli in la tumo aan gaadhin kolkaa waa jolle taasi jollay noqonaysaa waxa weeyaan kolkaa dambana uu uudkii la koosay engegana waa la goynayaa madaxii kadib tumiddii ayaa ku xigaysa inta badanna qori afka hore u ballaadhan xagga dambena u buuran baa lagu tumayaa inta badanna suuragal maahayn in nin qurhi beertiisa tunto marka tumistaasi waxaa la kala saarayaa midhihii baa laga soo saarayaa iyo waxaa la kala saarayaa maxaan ku idhaahdaa wixii qashin iyo qori ahaa waad garatay marka taasi iyadu mar kasta waxay ku qasaba in si guusa loo wada shaqeeyo tire intee leeg baa markaa hadhuurkaa tumaysay oo midhahaasi iyo kala saaraysay qashinka toban qof ilaa labaatan qof ugu yaraan ayaa lagu tunayaa kolba qiyaasta haruurku yahay marka waa khasab in la guuso tumista halkaa qaxwaha la soo kariyo dumarku hareeraha dhiirigelin iyo mashxarad ay ka wadaan wareeg baa loo soo joogsanayaa safka dhankaasoo soo joogsada iyo dhankaa kaloo saf sidaa usoo goolada usoo joogsada iyo haruurkii oo dhexda oo madaxya oo dhexda yaalla ama gellaydiiba ha ahaato ama haruurkiiba ha ahaadee markaasa halkaa "Eey, galawax ey galawax ey la qaadayaa dumarkuna qaxwihii keenayaan dhiirigelinna iyo mashxaradna ay wadayeen kolkaasaa sidaa hadhuurkii loo tumaa kolka dambena la kala hufaa wixii hadhuur ahaanna la geynayaa bohosha wixii kale soo hadhayna ee qashinana laga saarayaa qashinkaa soo hadha maxaa la odhan jiray maxaase loo isticmaali jiray xamakuu baa la odhanayay xamakuudana dhan baa looga qa- shaydhinayaa hadhuurkii oo bisila dhan baa loo gurayaa loo hufayaa wixii xamakuuyana xaggeeda loo waxaynayaa hadhuurkaasoo sidiisaa u wixii dee beertaasi ay noqotayba bohoshii reerkaa yaa lagu shubayaa berrina beertii haashi ayaa la galayaa hadhuurkaa marka la kuuso waxaa la odhan jiray uud baan malaynaya hadhuurkaa la kuusay ee la tumay ee uudka noqday halkee la geyn jiray horta uudku waa qiyaas hebel intaasoo uud baa beertiisii ka go'day ayaa la odhanayaa waaga hore dadku wuxuu lahaa meel bohola oo lagu kaydiyo hadhuurka uu ku kaydsado oo sanadkaa lagu cuno ka dambe hadduu hadhuurkii bixi waayo ku gaadhsiin kara markaa marka waxay ahayd bakhaar oo kale miya waa bakhaar la habeeyey oo boholahoo hoos inta la qoday hoostana laga habeeyey oo laga soo magaranaysaa dhoobeeyey oo laga soo digeeyey oo dee si aan cayayaanno u gelin in muddoa loo habeeyey waa bakhaar difaaciisii cayayaankana wata oo daaniyihii iyo wixii aan u geli jirin yaa bohol la odhanaya tusaale ahaan markaad iminka dadka aan bohosha garanayn aynu u tilmaamayno dhulka hoos loo qodi jir miya bal tilmaan ka bixi boqosha waxa weeye dhulkaa hoos loo qodayey kolka dhulka hoos la qodo gunta hoose waa la ballaadhinayay kolka guntaa hoose la ballaadhiyo dhoobo iyo digo sidii girgidaha loo dhoobayn jiray ee sabadda ay u noqonaysay baa dhoobo iyo diga inta la ysku laaqo gidaarkii lagu masaxayo lagu madiidayey xoog loogu madiidayo lagu qallajinayay kolkay intaasi isla qallalaanay ku aqabsadaan meeshii afka horena waa la yaraynayay oo hoostii muu ballaaran yahay bahoshii afkii horena waa la soo koobayey meel yaroo qura oo dabool lagu sameeyo leeg oo lagu dabooli karaa afka horena laga dhigayey sidaasaa markaa hadhuurkii loogu kaydinayay oo bohol bakhaar hoosta ah oo lagu kaydsado ay ahayd runtii ka masal jinaca aboorka cayayaanadaasaa bakhaaro hoose isticmaala ood hoosta ka moodo inay bohol yihiin marka waxa weeyaan bohoshu waa godkaa hoos loo qoday ee xagga hoose la ballaariyey ee dabadeetana lagu madiiday dhoobadaa iyo digadaa la isku habeeyey si aan cayayaankii daaniyihii iyo mm, maxaanku idhaha baalkii kale doorshaankii iyo wixii u gelin loogu soo habeeyey afka horena loo soo koobay si loo dabooli karo afkaa horena laga daboolayay baa bohol la odhanayaa Ee, gobollada qaarna waxaa laga idhahdaa bakaaraha oo kale marka halkee laga samayn jiray ee, bohosha ama bakaarahaas oo kale reerka intuu jiri jiray reerka inta badan kama fogaanayn dee halka guntee xoolahana ma ahayn duleedka reerka ayaa laga samaynayo xagga qolqolka ku toosan oo dee laga ilaalin karo oo laga arki karo meel dee dad ku dhacaa oo layska xadana tuugaba ma jirin mase mase suuroobin oo dee wax la og yahay bay ahayd markaa boqoshu had iyo goor duleedka reerka oo wajahada hore qolqolka la u muuqata ayaa boqosha laga sameeyaa ilaa haddana way jiraan boqolihii waa la sameeyaa tamartii qodaalka iyo farsamadii dee hoosba ha u dhacdo iyo isbedel cimiladiia intuba waxbay bedeleen oo dee nabaadguur gacanta lagu sameeyey wado intuba waxbay ka bedeleen oy hoosu rideen sidii khayraadkaa loo waxaysan jiray bohoshaa waxaa ka soo hadhayey oo aan lagu ridayn bohosha hadhuurka dambe abuurka sanadka dambe loogu talagalay oo isagiiyo madaxyadiisi inta laysku gunto oo dhexda laga gunto laga soo laadlaadin jiray aqalka dhakadiisa sanadka dambe abuurkaa loogu shiniyaysto beertii iyo halkaa lagu daysan jiray kaasina waa kii cuntadii ee bohosha lagu kaydsaday ee la cunayay kan abuurka loogu talagelayana waxa isagoo aan la tug madaxdiisii oon tumidda ka qayb galin oo madaxdii oo inta sidan layskugu qabtaya la ysku xidhay ayaa xagga sare ee dhigta reerka aqal soomaaliga la surayey halkaabuu ka laadlaadayuu iska oolayay oo lagaga warhaynayay wixii dee galaya iyo wixii cayayaana waayo hadduu cayayaan galo abuur ma noqonayo sanadka dambe dhuuxiisii baa burburaya udaaniyihii ama dooshaankii ka cunaya markaa saasaa looga ilaalinayey halkaa qiiqa reerku ku baxayo ee aanay imanaynin cayayaanku halkaasaa laga soo laadlaadsanayoo lagu xidhay caleentii iyo xamakudii ka soo hadhay hadhuurkii la tumay maxaa laga yeeli jiray waxaa laga yeelaya iyaguna kayd xoolaha ayay ahaayeen halkaa xamakuuda dee xoolaha waaba lagu sii daynaya dharaartii waxay doonaanba ha ka cunaan laakiin kuuska caleenta kolba sida dee cimiladu noqoto ama baadka kale ee dee dhulkaa ku yaalli kolkuu yaraado ee jiilaal la galo ee kaliil ay gaadho waxa weeye baadkii kale ee xooluhu dibadda ka cunayeen meesha ka dhammaadaan ha ayaa xoolaha lagu quudinayey si loogu gaadhsiiyo diraacda dambe ee guga kaana saasuu ahaanayay oo calayntaasi haddana qaybtaa labaad bay waxtarkaa u ahayd ilaa haddana ay u tahay oo kuus ay ugu oolaysaa hab loo kaydiyey oo kuusana ay u leedaho aad inta loo ciijiyey oo la isa saaray oo la isku soo ciijiyey ayaa halkaa kuuska lagu waxaynayo madaxana loo duubayay sidaasuu ku kaydsamaysa caleentaasi inay ku gaadho ilaa kaliisha kaliishaasaa lagu deedhaafinayay xoolihii ilaa iyo dee roobkaa guga dambe diraaceen awda-ayo intaa waxaynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oon ku soo qaadanay habkii beerista beeralayda ee dhaqan ahaan u ahaa soomaalida wakhtiyadii hore ilaa haddana ay sii isticmaalaan deegaanada qaarkood taas oo uu marti noogu ahaa barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ibraahim xaaji maxamed suldaan oo ah khabiir aqoon u leh dhankaga beeraha iyo dhaqamadii soo jireenka ahaa ee beeralayda waxaa barnaamijka inoo soo diyaariyay anigoo ah xashim sheekh cumar waxaan ka soo diyaariyey magaalada boorama
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinaya barnaamijkiisa horyaalka dhaqanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wadansanno codka fanaanka cabdi baadil ibraahim iyo heestiisii baloole
bilcidii adduunkan haween boqoo raba ilaahay admiku jecel anu beerka kaa raba ilaahay admiku jecel ayaa baratan wayliyo wabiya isubaaniyo hiradhooda dheeriyo baasuhuna kala diray mawjada isburiyo baasuhuna kala diray warboorame halkiisiyo badbariyo tubdheeriyo baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay buuhood la iyo sool badaraceel gaabo baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay buuraha xumeeliyo buuraaniyo duduriyo baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay cingaalool balkiisiyo baraagaha qol iyo dhahar baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay wasaasa iyo ayl bartamaa garawiyo baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay banaanadii taleexiyo baydaba iyo jawhar baloolay helada baloolay baloolay helada baloolay aradka ballaaranoo baaxadiisu weyn tahay ayaan baadi doonkii ka baafiyayo baxsanay aan ku maqanahay bilicdii adduunkay haween boqoradooday bilicdii adduunkay haween boqoradooday waan kuu biseeray hadna waad basaastee sama aan bahawne hadmaan maayo kulanaa sama aan bahawne hadmaan basroy kulanaa bilicdii adduunkahay quruxdii bilayday bilicdii adduunkahay quruxdii bilayday buka iyo wadnaha iyo qalbigaad ka bahdaa buka iyo wadnaha iyo qalbigaad ka bahda hunoy bilicdii
bilicdii adduunkaay haween barashadooda aan intaasi dhegeystayaal kaga soo gudubnay heestii baloole iyo weliba cabdibaadil ibraahim aan oo aad ku dhegeysaneyseen idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha magaalada toronto ee dalka kanada waxaa ka soconaya tartanka kubadda cagta ee somaali wiig oo ay xagaa walba ku tartamaan kooxo kubadda cagta ah oo soomaaliyeed oo ka kala yimid waqooyiga ameerika iyo yurub garoonka centennial park oo ay ciyaarahani si xamaasad leh uga soconayaan ayaa waxaa ku sugan wariyaha v o e da ibraahim xasan daandurey oo warbixintan nooga soo diray mahadsanid nuur bukaari waxaa magaaladan toronto garoonkeeda kubadda cagta ee centennial park baryahanba ka shigtay ciyaaro aada u xiiso badan ciyaarahaasi oo dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee ka kala socda yurub maraykanka iyo kanada oo marti loo yahay ciyaaraha soomaali wiiga oo uu soo qabanqaabiyey ururka today ayaa garoonka waxaa isugu yimid dad aada u tira badan oo iyaguna kala taageerayay kooxahaasi waxaa ciyaartii ugu horeysay galabta ay dhex martay kooxaha labada caasimadood ee washington iyo ottawa ee dhallinyada cusbaatay old boys waxaanay ahayd ciyaar aada u xiisa badan oo dadkii daawanayana aada u raaligelisay ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay shan iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay dhalinta cusbaatay ee magaalada ottawa ciyaartii labaad ayaa waxaa fooda istaray kooxaha toronto iyo boston ee dhalinyada cusbaatay labada kooxood ayaa waxaa garoonka ay la yimaadeen oo ay kusoo bandhigeen ciyaar aada u wanaagsan waxaana afar iyo hal ku badisay kooxda dhalinta cusbaatay ee toronto waxaa kaloo xalay soo wada ciyaaray kooxaha midnimo minneapolis iyo cf f c ee toronto labada kooxood ayaa dhalinyadii u ciyaaraysay waxaa halkaas ay la yimaadeen ciyaar aada u wanaagsan waxaana kadib markii labada kooxood ay ismari waayeen loo dhigay rigooro waxaana rigooradaasi ku badisay oo guusha halkaasi ku heshay kooxdii ku ciyaaraysay magaca midnimo minneapolis ibraahim xasan daanduley v o a toronto aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo v o e da uga soo warramaya ciyaaraha xagaaga ee somaali wiig ee ka soconaya magaalada toronto dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha khadka dhegeysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada sabrina iyo jacaylka cusub soo dhaweey heeskaasee nagu luqeynayso fanaanada sabrina ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadada idinka iman islaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo